weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ismaaciil waxaanu xigay barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciila nuuryan dhegeystayaasheena mar kale kusoo dhawaada leena
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo aan caawana idinku hayo qodobo aad u xiiso badan intiina sida gaarkaa ugu xidhan barnaamijkeena caweyska washington iyo guud ahaanba dhegaystayaasha v o a waxaa bilihii lasoo dhaafay bay noo socotay oo qaar badan oo idinka mid ihiin aa ka qayb qaadateen silsiladii maansooyinka ina macalin ciise bal haddaba caawa aynu dhagaha u wada furno gabadhii war cusub ayaa laga helay waxaan hubaa dhammaanteen inay fajaci nagu noqonaysa eh talow maxaa lasoo helay ma gabadhii baa lasoo xaqiijiyey cidda ay tahay ma iyada lafteedii baa caawa martiya mise waxaa jira war intaaba ka culus oo aad maqli doontaan hadalka idinku dheerayn maayo waa kan cabdilaahi oo igala soo xidhiidhay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka soo dhowow cabdilaahi magacayga waxaa la yidhaha cabdilaahi axmed baa la yidhahdaa minneabolis aan joogaa waa gobolka minnesota ee maraykanka ha maraykanka waan gartay cabdilaahi ow sidaan filayo dee waxaad noo wadaa maanse cusub oo ka mida silsiladiina macalin ciise oo toddobaadkii horena gabadh caabud waa ka soo hadashay ee warbixin kasoo dirtay guriga ilmo macalin ciise oy tiri shir baa ka jira oo gabdhihiibaa maaragtay tashanayay bal adigu taada noogu bilow maxay ku saabsan tahay ugu horeyn sahrey nin waliba weer buu mariyey dad badan baa maansadan ka hadlay inam cali ciise ka hadlay qaar wuxuu yidhi xoolaan ka bixin maqal baan ka bixinayaa nin wuxuu yidhi anaa m guursaday gabari waxay tahay anigaba weeye marka dadka maansadayda aniga waxay ku saabsan tahay inama calin cusub war cusub baan ka hayaayo waxaa la yidhaha maadeys miyaa maansadeyduna waxay ku saabsan tahay marna waxaan kalaa kala hadlayaa dadkii kasoo gebiyey ina macalin ciisena marna waa u duceynayaa marna waa la dardaarmayaa waan gartay bal hadda noo bilow cabdilaahiyow markaa maansada maxruum nimanka doondoonayo sheegta marintiie maadees miya xaajadan laysu mari waaye mugdi laguma rooriyo waxaad mala awaasheen ma muraayad baad ka aragteen caashaq waa melege ma muraayad baad ka aragteen caashaq waa melege caashaq waa melege haye ma macaana sheekadu intay mehanoob tahay magalooti baad aragtay iyo geed ka baxay meele maxaad meherinaysaa adaa maqano joogaaye ma gebigaba gebigaba adaa maqano joogaaye haye maba ogidba ma macaano sheekadu intay mahanoob tahay magalooti baad aragtay iyo geed ka baxay meele maxaad meherinaysaa adaa maqano joogaaye ha yeeshee macnaan kuu hayaa beenma maakumohe meydkeedii anigaa arko maragma doontaaye moolkii markii lagu rido ciiddii lagu miisay maantaa raggii joogay yaa ii markhaantiyahe murwadaasu dhimatay intaad maal ka bixinaysid u soo mari minhaajka iyo burdaha diintu waa muhime ducadana ku maamuus adaa mawti guursaday macalin cushe horta way dhimatay dadkaana ka gabyaayaaba maba oga markabigaba waxaa tiri gabadhiiba dhimatay ee xabaashay gashay waa ciiddii baa lagu rogay ha loo soo duceeyo ha loo soo duceeyo markaana ina macalin ciisaan u duceynayaa lana dardaarmaya ina macalin ciisoy raggan kuu makeekiyaya maba oga makaankaa tagtay iyo madasha aad joogto ma oga waxaad mudatay oo maanta aad tahaye midhihii fardowsiya jannada malab lagaa siiye miisaanka aakhira ilaa muxubi kuu saariye maashaa allah iyo kuwaan madasha minanka aad joogtid ku mashaaxi aakhiro iyadaan lagugu maagayne kana mayro mansadaxuna dunida meeraysa marka gabadhii sidaas ayaa maaragtay maxaa dadkaas maaragtay u gabyayaa ama hadda meel ku tilmaamaya inay dhimatay aanay ogeyn gabadhii mashil baa talow ku dhacay mise darilay u dhimata caadi bay u dhimatay hay ma la qaniinay ma baal baa qaniinay talow inantaas xagge looga yimi
caadi way u dhimatay dadku waa dhintaa waxaa la yidhi raggii doonayay waxaan ku leeyahay maba ogidin in gabadhii inay dhimatayba marka meel deri a gidaar cidlabaa jafaysaan markaa de waa samir iyo imaan daal lahay naga de samir iyo imaan allah idinka siiyo ninkii caashiq u hayay ina macallin ciisow te iyo inteenii kaleba ku xidhnay iyo inteenii kaleba adiga saraana waa mahadsan tahay aad baad mahadsantahay cabdilaahiyow gabadhiina macalin ciise sidaasi aynu wada maqlaynaba waa taa la sheegay inay geeriyootay cabdilaahina waxaaban u malaynayaa malaha inuu yahay ninkii maansada bilowgeedii silsilada lagu sheegay ee layidhi nin maraykan joogaa gabadha la soo hadla si kastoo ay tahayba maansadiina macalin ciise halkaasi ayaynu ku yara xakinaynaa bal intii muddo ah ee aynu sababta ay gabadhaasi u dhimatay soo baadhayno geesta kalena aynu jalleecna ee dunida waxa ugu daran lamaane iscalmaday oo ku nool laba tuulo ama laba magaalo amaba laba waddan oo dadka degani ay col yihiin oo aan si sahlan la ysaga gudbi karin soomaalidii hore ee xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga ahayd arrimahaasi la yaab kumay noqon jirin oo mararka qaar bay beelo diriray oo aan weli heshiinin ay hablo iyo wiilal ka soo kala jeeda iscaashiqi jireen siyaabo badan baa lagu xallin jiray arrintaasi dunidan casriga ah ee aynu joogno laba qof oo ku nool laba wadan oo aan xidhiidh fiicani ka dhaxayn marka jacayl dhex maro malaha xaalku wuxuu noqdaa aynu isla tahriibno bishan aynu ku jirno ee julaay waxaa dalka kuuriyada koonfureed lagu qabtay munaasabad aroos wadareeda oo loo sameeyey boqol lamaano ah oo qaarkood isa soo calmadeen qaar kalena la isu soo xulay kuwana nasiibka uuna kulansiiyey dadkaasi waxaa la sheegay inaanay qaarkood isba afgaranaynin oo midba midka kale luqadda uu ku hadlayaa ay ku adag tahay sidaynu ka war haynana labada kuuriyo xidhiidhkoodu ma fiicna waxaa jira haddaba dad rayida oo labadaasi dal ku kala nool oo jacayl dhex maray kadibna gabdho iyo wiilal ka soo jeeda kuuriyada koonfureed ayaa u tallaabay dhinaca kuuriyada waqooyi si ay ula kulmaan lamaanayaashoodii dhinaca kale ku noolaa xukuumadda siyool waxay arrintaasi u samaysay wasaarad u gaara oo guurkooda qabanqaabisa ku darso waxaa fursaddaasi ka faa'iidaysan karaa dadka ka soo carara kuuriyada koonfureed kuwo kaloo ajaaniba iyo dadka waddankaasi u dhashay ee aan awoodin kharashka guurka inay iska bixiyaan sheekadaasi waxaa isha soo mariyey xuseen barre aadan aroos wadareedkan ayaa waxa uu ka dhacay dalka kuuriyada koonfureed waxaana lagu qabtay caasimadda dalkaasi ee sool aroos wadareedkan ayaa boqol wiil iyo boqol gabdhood la isugu dhisay arrinta xiisaha badan ayaa waxay tahay in boqolkiiba lixdan dadka isguursanayay ay ahaayeen dad markii hore u dhashay dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada waqooyi laakiin ka soo goostay islamarkaana u soo wareegay iskuna soo dhiibay dalka kuuriyada koonfureed aroos wadareedkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda dalkaasi iyadoo la kaashanaysa hay-ad ka shaqaysa arrimaha dadka ka soo goosta kuuriyada waqooyi wasaaradda arrintan u xilsaaran ayaa waxaa la yidhahdaa wasaaradda dib u midaynta labada kuuriyood sanadkii hore ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dalka kuuriyada koonfureed ay soo gaadheen in ka badan kun iyo toddoba boqol oo qof oo ka soo goostay dalkaasi kuuriyada waqooyi oo iyadu ku dhaqanta hanaanka shuuciyadda ama hanti wadaagga hay-adda hawshan soo qabanqaabisa ayaa waxa ay sheegtay dadka ka soo goosta kuuriyada waqooyi marka ay yimaadaan kuuriyada koonfureed inay la kulmaan dhibaatooyin fara badan sababtoo ah nolosha ayaa kala duwan hanaanka lagu nool yahay dalkaasi kuuriyada waqooyi waa hanaanka shuuciyadda laakiin kuuriyada koonfureed ayaa iyadu taas ka duwan waxaana dadka ku adkaatay inta badan inay shaqooyin helaan maadaama luqaddu ay xoogaha kala duwan tahay sidoo kale waxaa dhib ay ka qabsataa inay la xidhiidhaan eheladoodii markaasi hay-addani waxay u fududaysay in ay isguursadaan dadka iyagu ka soo jeeda kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed lamaanayaashan isguursaday ayaa waxa ay warbixintu sheegaysaa in lixdan ka midihii ay yihiin kuwo ka soo jeeda kuuriyada waqooyi toban ka midana ay yihiin kuwo ka soo jeeda kuuriyada koonfureed halka ay jiraan jinsiyado kale oo dalkaasi ku nool laakiin ka faa'iidaystay munaasabadan loogu talagalay arrinta kale xiisaha badan ayaa waxay tahay in qaar ka mid a dadkaasi isguursaday ay ka soo kala jeedaan labada waddan ee kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi waxaa kaloo xiise leh sida la iskugu soo xulay dadkan oo ahayd in qof walba uu soo xusho lamaanaha ama qofkii uu jecel yahay ee uu la noolaan lahaa laakiin haddii ay u suurtogeli weydo inuu soo xusho qofka isagu waxaa ka caawinaysa hay-adda soo doortay iyada oo shuruudo fara badan ku xidha dadka markaasi ay isku dhisayso waxaa la sheegayaa liisku inuu dheer yahay oo la sugo si fursad loogu helo aroos wadareedkan aad buu mahadsan yahay xuseen bare haatanna waa qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada sahre axmed maxamuud sahre halgan sahre halgan waxay nooga soo sheekaysay marxalado badan oo ay soo martay ilaa bilowgeedii fanka iyo nolosheedii qurbaha caawa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa shaqada ay haatan hayso oo ka madax bannaanteedii fanka inkasta oo aanay fankiina faraha kala bixin oo ay ku dhex wado sahraay bal dad badan baa aaminsan in qofka fanaanka ahi inuu heese mooye inaanu hawl kala qaban karine waxaad nooga warantaa shaqadan aad haatan hayso waxaad furtay makhaayad amaba goob laga cunteeyo oo nooceedu uu ku cusub yahay dhulka soomaalidu degto oo loo bixiyey hiddo dhowr inta muuqata sahraay waxyaabihii hiddiya dhaqanka soomaalida ayaa ka muuqda cuntooyinka lagu cunaa ma cuntooyin kala duwanba maadaama dad kala duwan oo dhaqana iyo wadamo kala duwan ka yimid ay kuu soo booqdaan oo ay makhaayadaada wax ka cunaan mise waxa lagu cunaana waa wadanigii soomaaliyeed horta waxaan isiri maada horta fanku tiyaatar buu lahaan jiray lakiina waxa weeyaan waana laga de maxaaha somehow adigu ma jiro marka waxaan isiri fankii soo noolaynaya hidiya dhaqankii oo hiddaha lagu ilaaliyo oo xataa haddii aadan wixii wada helaynin aad ku xasuusato uun inaynu wax lahayn sahrayna ogow waxay waxaa naxaye ee aan aan aan awsaskiiyo waxaasoo dhan waa waxay dumar leeyihiin raggu intay geela iyo aroorinayeen maxay bay dumarkuna dee lagule habluu iyagaa baaqalkooda sii diyaarsan jiray lagu aroosayay ha guriga iyo waxa la wax lagu cunayaba dumar leeyihiin aniguna waan jecelay wixii dumarku ay muujiyaan inaan inaan maxay haydeen aad soo bandhigto dee aan aan soo bandhigo waxaa laga helaa cunadii cuna soomaalidii baa laga helaa cashuuradii baa laga helaa faracadii baa laga helaa muqmadii baa laga helaa laxooxdii oo nuu bixina hibaaq baa laga helaa shuuradiiyo huurisa oo sidaa waad aragtay lasinta loo sameeyo anu u samaynaybaa ayaa ayaa laga helaa faracadiyo saasaa laga helaa allahuma salli calaa axamed hilibkii geela oo huurisaa laga helaa adhigiiyo huurisaa laga helaa waxaan isle caanihii geela caanihii adhiga naangadii iyo maxay ahayde iyo babaygii iyo xabxabkii dalkeena ka baxay baa laga helaa subagii sixinka ha ama ari ha ahaado ama lo- ha ahaadee waa laga helaa malabkii oo dalkeena lagu sameeyey ayaa laga helaa markaa de maxay ahayde cunooyinka kale waxaan islaan de dadka kale kale diaspora badan baa timaada caruuraan wax walba cuni karaynba ayaa yimaada dad ajaanibaa yimaada dabcan oo
ha briiskii waanu briiskii isku dhexkaris oo waad garanaysaa briiskii isku dhexkariska ahay oo silada yar lagu saaraya intay rasalada ershid midaabaanu sameynaa caawimo weyne waxaan ka helaaba aada lagu mahad celinaya ismaaciil cawn oo riyali ah qofka keliyaatee barnaamijka markaan bilaabayy isaga iyo anigu ma isaaminsaneyn cid kalebana ma aaminsanayn yawaalantiin baana lalaha iminka imsa sanuu jira hidda dhowr iminka wuxuu furnay waxaanu furnay toddobiya labaatankii bishii toddobaad baanu furnay sanadkii hore dadkii aanu ku furnay aa samarkii hore dadkii aanu ku furnay baa jooga dadkaanu qaadanayna dad wada cusub bay ahaayeenoo ku cusub xagga restaurantkii waxaas hidiya dhaqan allahu naxariistay waxaana caawisay caasha leyla gabadh leyla maalindhooji hore accident ku dhimato ahayd boqofka keliyaatee soo noolaysay cunno soomaalidii ilaahay waxaan uga baryayn lahay naxariistii janno ka waraabiyo caashi aada bay noo caawisay iyadaa nala soo kicisay meesha iyo ardaydeedii iyo kuuga iyagoo kuug dee aan somaliland ba laga soo helay ama hidde dhowr haddii kaloo la sameeya aan lasoo helay cabdiqaadir iyo mustafa gargaar oo ah dadka meesha dad wada cusub baanu ahayn marmarka qaar baanu meesha dhex seexan jirnay sahraay si ay meeshani bal u dhaqaaqdo ood wakti badan iyo maaragtay aad jugdi badan geliseen ha wakti badan sidaan uga imaado xaafadayda habeenkii baan hoydaa waan gartay sidaasaanaan wadanahay shaqaalahayga oo dhan waa hagaag sahraay halkaasi aynu kasii wadi doonaa aynu horta ku wada nasanno heesta
adiguna canaaniyo hadlaga cadhooda adiguna canaaniyo hadallaga caruudaas igu soo celcelisa adiguna canaaniyo hadallaga caruudaas adiguna canaaniyo hadallaga caruudaas igu soo celcelisa kol haddaanu cashuku iga canaadayn caqligaaga yeeltii caqligaaga yeeltii kol haddaanu cashuku iga canaadayn caqligaaga yeeltii caqligaaga yeeltii calashaydu ku nicin kuma nicin kuma ciisho abidka calashaydu ku nicin kuma nicin kuma ciisho abidka alyoga igada igada alyoga igada Thank
yaa salaam heestaasina intaa aynu ku dhaafno halkii iiga watahraay hidadhowr restaurant waxaa jira habeenada qaar sida igu maqaala ah toos music u soconayo oo live musica la sameeyo fanaaniinta yimaadaan adig laftirkaagood heesahaagii ka qaadid waa habeenka maxaa jimcaha iyo sabtida laakiin matal ahaan xalay iyo habeen horaanu ka dhignay xalay waxaa ka joogay laba boqol oo qof marka waxaanu samaynaa habeenba fanaan baanu xusnaa habeenba fanaan waxaan anigu buug baan ku qoraa heesaha heesaha hablaha sida magool iyo sahre axmed iyo khadre daahir iyo maxaa ahayday fana hablo kaloo fanaaniinoo badan inamaduna sidaa marka dadka waxa weeyaan xusuus baa gasha markaanu heesaha qaadno marka habeen wal- habeenba heesaanu wiigba heesaanu soo bandhignaa oo markaa Waa meesha la finaanka kaga ku luuqaysaan heesihii hablahana adaa qaada heesihii raggana waxaa qaadaa inamada kale inamada kalaa qaada haa Ee, heesta waxaa aniga ii dhiibay jaamac rio oo miyigeeda iyo codkeedaba isagaa ii dhiibay waxay waxaa la yidhahdaa heesta liishaanka aragtida liishaan macaanida amba waadi laga duo malado daraada la xawsiga kalgacalada amba lahaa shareemee heestaad sheegaysa saara yaa salaam aada iyo aada
waxay igu dali waxa ku jira laabtahoo iyo libaca waxay hayday dadka imooyi qof walba suu doonishoo ka dhigtaye
Waan gar- aan ladnaana ninka raac Ha.
sahra axmed maxamuud sahra halgan aad iyo aad baanu kaagaga mahad celinaynaa waqtiga qiimaha badan le aad nala soo qaadatay waraysigaasi taariikhda dheer iyo taxanaha kala duwane nololeed ku duugnaa iyo heesaha aan kala dhicin sahre iidle aad baad u mahadsantihiin adiga iyo idaacadda si adoodaba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa heestaasi ayaynu guud ahaanba kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caweyska washington intaaynu mar kala kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo you. لابته iyo labaca laab noqonta alladnaaneedii baraa laabtahu iyo labaca laab noqonta alladnaanee lay dharaa miisaanka aragtida miisaan macaalida baa waadu laga duub
aad u mahadsantahay sahre cidle nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka cawayska washington halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a